Agaasimaha Sanduuqa Horumarinta Dhalinyarada Maamulka Somalilan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray degmada Buurame ee caasimadda gobolka Awdal. Wafdigan ayaa ah mid uu agaasimaha ku doonayo inuu xog ururin ku sameeyo ganacsiyada kuwa guulaystay iyo kuwa aanan guulaysan ay ka shaqeystaan dadka ku nool degmada Buurame. Agaasimaha Sanduuqa Horumarinta Dhalinyarada Maamulka Somalilan Cabdiqaadir Ismaaciil Jaylaani ayaa ka warbixiyay muhiimadda wafdigan.
Insha Allah waxaan rajaynaynaa xogta ah iyo waxa weeyaan xog ururinta dhalinyarada gobolka laga qaadayo in insha allah ay noqoto xog rasmi ah oo aanu ka duulno oo guud ahaan sanduuqa iyo qaranka wax tarta xogtan markaanu dhammaystirno insha allah guddoomiye waxaanu soo bandhigi doonaa baahiyaha dhalinyarada jirta guud ahaan caqabadaha haysta sanduuqa iyo waxa weeyaan dhalinyaradaas siduu wax ugu tari lahaa insha allah taasaan u soconaa insha allah wixii dee macluumaad ahe xoge loo baahdana insha allah waa siin doontaan waxay ka koobnayduun daraasaddu saddex qayboodoo qayb wax la wareysanayay madaxda dowladda iyo waxa weeyaan cidda xogta haysa qaybna wax la wareysanayay ganacsatada iyo dhalinyarada ku dhex jirta suuqii oo haysa waxa weeyaan xogtii hore ee suuqa taalay xog ururinta lagu sameynaya ganacsiyada shaqeeya oo wax tarka u leh bulshada iyo kuwa aan shaqeyn ayaa muhiim u ah bulshada maadaama xog ururin lagu sameynayo ganacsiyada